أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno filimka leh oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo caawa aad ku dhegaysan doontaan gebi ahaanba barnaamijka faafareebka wararka
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybtii lixaad taxanaha lagu iftiiminayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya xalqadan waxaa lagu faaqidi doonaa inshaa allah gacanta qarsoodiga ah ee ciidamada maraykanka iyo kuwa kufaarta ay ku leeyihiin faafinta diinta kiristanka iyo kaalintooda ku aadan in soomaaliya laga dhex abuuro aqaliyad nasaaro ah haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله qaybihii hore ee muuqaaladan waxaan soo bandhignay saameynta ay kiniisaduhu ku lahaayeen barbaarinta siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo galaangalka ay ilaa maantadan ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee dowladda iyo villa soomaaliya The first meeting with the president at Mogadishu kulankii ugu horeeyey ee aan la yeeshay madaxweynaha muqdisho wuxuu madaxweynaha sheegay in uu doonayo in filib uu la kulmo golaha wasiiradiisa iyo saraakiisha sare ee militariga si loo bilaabo habdhismeedka dowlad cusub and to begin this process of building a new omelet.
sidoo kale waxaan bidhaaminay hababka kala duwan ee hay-adaha reer galbeedka ay ugu hoosgabadaan gargaarka samafalka si ay u meelmariyaan ujeeddooyinka gaalaysiinta iyo fasahaadinta dhallinyarada soomaaliyeed
In Somalia, we've partnered with a Christian organization and uh, dalka soomaaliya waxay wada shaqayn nagala dhexaysaa hay-ad kirishtaan ah waxaana deeq raashiina gaarsiinay siddeed boqol iyo konton qoys oo soomaaliyeed Projeto Missão Somália Prelazia de Labre Diocese de Mogadishu.
waa ikan anigoo ku guda jira mashruuceenna mishan soomaaliya kaas oo uu inoo suurtogeliyey ergega kiniisadda fatikaanka ee magaalada muqdisho waana maalin weyn oo farxad leh oo aan soo dhoweynayno ciidda kirishtaanka ee iistarka hadda waxaan ku sugan nahay gobollada somalilan waxaana halkan nolosha kula qaybsanaynaa laba boqol oo qoys oo qaxooti ah numa região da Somalilândia.
qaybtanna waxaan allaha idankiis ku faaqidi doonnaa gacanta qarsoodiga ah ee ciidamada maraykanka iyo kuwa afrikaanta ah ku leeyihiin faafinta diinta kirishtanka iyo kaalintooda ku aadan in soomaaliya laga dhex abuuro aqaliyad nasaare ah
God wants to do something greater in Somalia. He wants to build a church.
rabbigeenna wuxuu inaga doonayaa inaan wax weyn ka qabanno soomaaliya wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad awood leh wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad loodin karta qalcadaha soomaaliya ka dhisan islamarkaasna burburin karta dhufaysyada islaamka God wants to do something greater in Somalia. He wants to build a church that will stand.
وودوا لو تكفرون
halkani waa mid ka mid ah saldhigyada tababarka ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo rugta koowaad ee askarta gaalada ah loogu diyaariyo inay ka qayb galaan la dagaalanka diinta islaamka waa warshadda soo saarta ciidankii ku duuli lahaa dhulalka muslimiinta iyo madarasada lagu barto nacaybka islaamka la dirirka shareecada iyo asaaliibta kala duwan ee muslimiinta loo dhadhansiin lahaa dacarta geerida iyo gulnimada hase ahaatee waxaysan dad badani ku baraarugsanayn in tababarka ciidamada saliibiyiinta maraykanka uusan ku koobnayn oo keliya dhinaca hubka iyo dagaalka balse ay jiraan casharo joogto ah oo askarta lagu tababarayo difaacidda koryeelidda iyo faafinta diinta kirishtanka
maanta waxaan ka hadli doonaa sida askariga uu rabbigiisa ula yeelan karo xidhiir gaar ah waxaan rajaynaynaa inaysan ciidamadan keliya noqon askar tababar qaatay balse waxaan rabnaa inay noqdaan ciidamada naftooda si buuxda ugu hibeeya ciise masiix
توحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم عيد لها والأرجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا si ka duwan halkudhigyada marin habaaminta ah iyo shacaraadka ay luqlayaan siyaasiyiintooda ee ku aadan kala sooca diinta iyo siyaasadda dowladda maraykanka waa dowlad kirishtan ah oo markeedii horeba lagu asaasay sarraynta baybalka maantana go'aanadeeda siyaasadeed iyo kuweeda milatari lagu hago isla baybalkaasi iyagoo haya tubta awowayaashoodii saliibiyiinta ahaa ayaa ciidamada maraykanka laga dhaadhiciyey inay yihiin ciidankii masiixa ayna mas-uuliyad ka saaran tahay inay bulshada adduunka gaarsiiyaan baybalka iyo diinta nasaarada If you name the name of Christ, are commissioned to be witnesses for him.
haddii aad magaca ciise masiix rabbi ka dhigto waxaa waajib kugu ah inaad diintiisa faafiso haddaba taas micnaheedu soo ma ahan inaan dhammaanteen ka qayb qaadanno fidinta diinta ciise masiix jawaabtu waa haa sidaad og tihiin ciidamada sida gaarka ah u tababaran waxay ugaarsadaan cadowga annagana sidoo kale dadka waxaan u ugaarsannaa si aan ugu soo celinno diinta ciise masiix tanina waa shaqadeenna waana hawsha aan qabanno
duulaankii ay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ku qaadeen dhulalka muslimiinta ee ciraaq iyo afghanistaan ayaa si cad oo camali ah u soo ifbixiyey nacaybka xididaystay ee ciidamada maraykanku u qabaan muslimiinta duqaymaha iyo dilaalka alxandarrada ah ka sokona waxay ciidamadan kaalin weyn ku lahaayeen tansiirka iyo gaalaysiinta qaybo ka mid ah bulshooyinka muslimiinta
si gaar ah ayaan ugu duceynayaa dadweynaha afghanistaan waxaan rajaynayaa in qof waliba oo dalkan ku nool inuu barto diinta dhabta ah ee ciise masiixa si ay u xuroobaan
sida idiin muuqata sanduuqyadan waxaa ku jira bayballo lagu tarjumay luqadda afghaaniga ah
waxay ahayd arrin iska cad in bayballadan loogu talagalay in loo qeybiyo bulshada reer afghanistaan aysan ahayn bayballo ay lahaayeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigyada لما الجيش الأمريكي دخل إلى العراق في آه، مارس آه، 2003 من ال- آه، الجنوب من الكويت مع الجيش الأمريكي 500 منصر على الدبابات الأمريكية ciidamada maraykanka markii ay weerareen ciraaq bishii maarso ee sannadkii labadii kun iyo saddexdii waxaa ciidamada maraykanka la socday shan boqol oo baadari oo loogu talagalay inay diinta kirishtanka faafiyaan waxaana ciraaq lagu soo galbiyey iyagoo taangiyada maraykanka dushooda saaran diinfidiyaashan kirishtanka ah iyo ciidamada maraykanka hal hadaf ayay lahaayeen waxayna si toos ah u caddaysteen in sababta ay ciraaq ugu duuleen ay tahay inay magaca ciise masiix dadka ugu gargaaraan وجايين بيقول لك احنا جايين نقدم المعونة باسم يسوع
ikhwa waxaan rabnaa inaan ummadda u bayaanino wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo ciidankeeda inay leeyihiin guuto gaara guutooyin gaara oo baadariyaal kirishtaan ah magacoodana waxaa lagu soo gaabiyaa a f c p oo micnaheedu yahay guddiga baadariyaasha ciidamada qalabka sida waxay qabtaan laba shaqo midda koowaad waxay tahay meel alla meeshuu ciidanka taga ayay ku faafiyaan diinta kirishtaanka waana hadafka loo baxay qodobka labaad wuxuu yahay ciidamada qalabka sida ay la socdaan ay niyadda u dhisayaan arrinkaas kuma koobno maraykan keliya waa arin ay dowladaha dhan ka siman yihiin hadafka loo duulo ayaa diin in la faafiyo ahaa lidaalika ciidan kasta la diro wuxuu leeyahay guuto gaar ah baadariyaal ah diinta kirishtaanka faafiso arinka labaad ee aan rabno inaan ummadda u caddayno wuxuu yahay ereygan aada maqashaan faslu diin can idowl waa wax dadka muslimiinta lagu lagoynayo oo la rabaa ayaga in diintooda looga saaro meelay ka shaqaysa ma jirto laa maraykan aysan ka shaqayn walaa dowladaha gaaladan agtooda kama shaqayso sababtoo ah waxaad aragteen baybalka inuu hogaaminayo ciidanka waxaa kalood ogtihiin baybalka inuu siyaasaddii hogaaminayo labadii dhinacba hadduu baybalkii socdo see marka fasludiin cala dowla intay ka shaqaysaa meelay ka shaqaysa male waana arrin un annagana lagu lagoyna
توحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم أيدي لها والأرجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا soomaaliya qudheeda kama marnayn howlgalladii gaalaysiinta ay ciidamada saliibiyiinta ka wadeen dunida soddonkii sano ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo duulaankii unisom laba iyo sagaashankii ilaa maantadan waxaa dalka soomaaliya isweydaarsanayay baadariyaal ka tirsan ciidamada maraykanka kuwaas oo loo igmaday inay saliibiyiinta niyadda u dhisaan islamarkaana kormeeraan howlgallada diinfaafineed ee ka socda dalka
Um, he provided Bibles, Somali Bibles to Somali job seekers.
dabayaaqadii sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii waxaa magaalada muqdisho ka howlgeli jiray baadari ka tirsanaa ciidamada maraykanka baadarigaasi wuxuu ku sugnaan jiray safaaradda maraykanka ee muqdisho wuxuuna dadka u qaybin jiray bayballo ku tarjuman af soomaaliga gaar ahaan dadka safaaradda maraykanka u shaqa doonan jiray sidaas awgeed waxaa hal mar laga war helay xaafadaha magaalada muqdisho iyadoo si xooli ah ugu dhex faafeen bayballo ku tarjuman afka soomaaliga
baadariyaasha ugu caansan ee soomaaliya soo maray waxaa ka mid ahaa sarkaalka saliibiga ee lagu magacaabo jeff straker We went to Somalia with a very different mission than everyone else there.
waxaan soomaaliya u aaday howlgal gaar ah oo ka duwan midka ciidanka kale uu qabanayay jeff waa baadari maraykan ah oo horey uga qayb qaatay duulaanadii afghanistaan ciraaq iyo soomaaliya isagoo ka howlgalaya magaca guutada baadariyaasha maraykanka ee ciidanka u qaabilsan faafinta diinta kirishtanka sannadkii kii wuxuu jeff ka mid ahaa ciidamadii maraykanka ee soomaaliya dhegta dhiigga loogu daray soddon sano kadibna waa kan jeff straker isagoo magaalada muqdisho dhex mushaaxaya kana quusan gaalaysiinta shacabka soomaaliyeed
And God transformed a lot of those guys who survived Somalia with me through faith in Jesus, and He can do the exact same thing for you.
kadib markii aan aaminay ciise masiix aniga iyo askar badan oo ka soo badbaaday soomaaliya nolosheenna ayaa isbeddeshay adigana haddii aad ciise masiix aaminto noloshaada ayaa isbeddelaysaa
jeff straker ka sokow baadariyaasha maraykanka ee ka howlan gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah baadariga saliibiga ah ee lagu magacaabo jodi harris you know, and I truly believe that all of us are given grace as Christians, and that uh, through that given grace, that each one of us, you know, we have a role to play in the spreading of the gospel.
haddii aan kiristaan nahay waxaan aaminsanahay in rabbigeena ciise masiix uu nagu galaday nicmoodii waaweyn sidaas darteed waxaa waajib inagu ah dhammaanteen inaan fidinno baybalka iyo inaan ka shaqayno sidii kiniisadda ay awood ku yeelan lahayd You know, we have a role to play in the spreading of the gospel and just the growing of the church.
وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا baadarigan wuxuu ka mid ahaa ciidankii maraykanka ee ku duulay dalka ciraaq wixii ka dambeeyeyna waxay dowladda maraykanka u soo dirtay soomaaliya si uu tababar iyo tawjiihaad u siiyo ciidamada saliibiyiinta afrikaanta hase yeeshee howlgalka militari ee uu dalka ka hayay waxaa u sii dheeraa faafinta diinta kirishtanka
While Brother Daniel's coming, how many countries do we have uh, represented? Uh, so I know we have U.S., we have Kenya, Uganda.
inta aan sugayno baasiri daniyel inuu noo furfuro casharkeena baybalka maanta waxaan rabaa inaan ogaado jinsiyadaha kala duwan ee maanta halkana la joogo aniga si gaar ahaan waxaan ka soo jeeda dalka maraykanka idinka halkee baad ka timaadeen haye ma jira qof kenya ka yimid gacanta haa taago haye waan gartay ee yaa uganda ka socdo yugandheeska aadayyuu u badan yihiin haye yaa kaloo maantanada jooga adiga south africa miyaad ka socotaa waa gartay haye yaa kale haddaba waa arrin farxad leh intaasoo jinsiyadood oo kala duwan inay maanta halkan ku kulmaan annaga oo dammaan aaminsan ciise masiix oo wadaagna diinta kiristaanka No, it's really amazing and it's special to be able to come together. Uh, just you know, so many countries, and just you know, we have that same belief. We're believers. We're saints. We believe in Christ. Amen.
mar kale waa kan baadari jordi harris oo sharaxaya casharada baybalka inkasta oo isku dayay inuu qariyo goobta uu ku sugan yahay haddana sida laga dheehan karo dhismaha ku hareeraysan waxaa cad in uu muuqaalkan isaga duubay soomaaliya gaar ahaan saldhigga xalane You know, some of you may think that uh, I'm chilling on some luxurious beach right now. However, I'm in some undisclosed location that I can't share with you.
markaad muuqaalkan aragtaan waxaa suurtagal ah inaad u malaysaan inaan dalxiis ku jiro balse arrintu sidaa way ka duwan tahay oo waxaan ku suganahay goob aan magaceeda shaacin karin And you know, the Bible in Matthew chapter 6 and verse 25, Jesus is actually teaching on worry.
sida ku xusan baybalka cutubka lixaad wuxuu ciise masiixina baray inaanan welwelin
ololaha gaalaysiinta ee saliibiyiinta maraykanka ka wadaan soomaaliya ma ahan arrin u gaara ciidamada militariga oo keliya balse waa qorshe guda ballaaran oo si rasmi ah looga soo abaabulo safaaradda maraykanka ee xerada xalane sawirkan idin muuqanaya waxaa bartiisa facebooka soo dhigay baadariga lagu magacaabo jordi harris waxaana ka dhex muuqanaya safiirkii hore ee maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya donald yamamota oo dhex fadhiya mid ka mid a kiniisadaha xalane waxaa sidoo kale isla sawirka ka muuqanaya baadari lagu magacaabo andrew little isagoo faahfaahinaya sawirka ayuu baadariga lagu magacaabo jordi harris bartiisa facebooka ku soo qoray sawirkan waa sawir hore oo aan galnay intii aan joognay muqdisho soomaaliya hadda waa la ii ogol yahay inaan shaaciyo maadaama aan ka soo noqonnay ninka i ag fadhiyo waa ambasadar donald yamamoto waa hogaamiye weyn oo aaminsan ciise masiix wuxuu si joogto ah ugu tixnaa kiniisadda iyo casharada baybalka intii aan soomaaliya joognay rabbigeenna dad awood leh ayuu u adeegsanayaa faafinta diinta kirishtanka
يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر
si la mid ah macatablayda maraykanka waxay ciidamada midowda afrika ku dhowaad labaatankii sano ee lasoo dhaafay dalka soomaaliya ka wadeen dagaal qayaxan oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta haddii ay ahaan lahayd maal muruq iyo maskax intaba waxay saliibiyiinta afrikaanta geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen in ay bulshada soomaaliyeed diintooda ka baadiyeeyaan dhexdoodana ku faafiyaan sunta nasaarada This is assignment that I've been given from day one, the day I s- gave my life to Christ.
faafinta baybalka waa waajibka ugu horreeya ee ilaahay ii igmaday maalintii aan noloshayda u hibeeyey ciise masiix sidaa awgeed markii aan soomaaliya imaaday waxaan niyeystay in shaqadayda diin faafinta meesheeda ka sii wado waxaan ku ducaynayey in markii aan soomaaliya tago in kiniisadda aan ka tirsanahay ay sii wadi doonto faafinta dacwada kirishtaanka So when I was coming to Somali, I was coming to do my profession. And always I carry Jesus with me. And my prayers was that when I entered that land, may my ministry also continue even in that land.
dabagal iyo baaritaan qoto dheer kadib wuxuu markaska cilmi baarista ee alkataib ogaaday in ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ay dalka ka yegleeleen tobannaan kiniisado ah oo isugu jira kuwa qarsoon iyo kuwa shaacsan intaba magaalooyinka baydhabo beledweyne kismaayo dhuusamareeb jowhar iyo kuwo kaleba waxaa dhammaantood maanta ka dhisan kiniisado allah loogu sharig yeelo lagana soo abaabulo ololaha gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed xerada xalane oo keliya waxaa ku yaalla ugu yaraan saddex kiniisadood oo la kala yidhaahdo international christian fellowship muqdisho oo ay gacanta ku hayaan qaramada midoobay iyo midowda yurub alfa and omega ministry of all nations oo hoos tagta ciidamada yugandheska iyo kiniisad kale oo hoos tagta somaali bible society oo ah urur ay aasaaseen soomaalida diinta ka ridowday madaxna uu ka yahay aways cali
waayahan warar badaana maqlaynaa oo ah xalana waxaa laga furay mataqaana meel diinta kiristaamka dadka looga dhigo ayaan maqlaynaa waa maqlaynaa xafiisig meeshaas laga furay
cadaawadda gaalada afrikaanta iyo howlgalka diinfaafineed ee ay ka wadaan soomaaliya ma ahan arrin qarsoon ama ay la gabadaan saliibiyiinta balse waa mashruuc ay bannaanka la taagan yihiin iyagoo si qayaxan u caddeeyey in sababta ay soomaaliya u joogaan ay tahay inay tirtiraan diinta islaamka islamarkaana ay dalka ka yagleelaan kiniisado iyo jaaliyad aaminsan kirishtanka
rabbigeenna wuxuu inaga doonayaa inaan wax weyn ka qabanno soomaaliya wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad awood leh wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad loodin karta qalcadaha soomaaliya ka dhisan islamarkaasna burburin karta dhufaysyada islaamka
الحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر baadirayaasha saliibiyiinta afrikaanta ee ka howlgala soomaaliya ninka ugu firfircoon mashruuca gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed hormuudkana ka ah ololaha dhisidda kiniisadaha dalka waa baadiriga lagu magacaabo daniel masiga baadirigan wuxuu ka tirsan yahay ciidamada saliibiyiinta yuganda wuxuu madax ka yahay kiniisadda international christian fellowship muqdisho ee ku taalla xerada xalane isagoo garab ka helaya gaalada caalamka waxaa baadirigan loo xilsaaray isku xidhka kiniisadaha kala duwan ee ka howlgala dalka iyo guubaabada ciidamada saliibiyiinta afrikaanta
markii ugu horraysay ee aan soomaaliya imaaday dadku way ila yaabi jireen oo waxay dhihi jireen baadari soomaaliya ku sugan miyaa tahay waxaana ugu jawaabi jiray haa baadari ayaan ahay waxaana soomaaliya ka dhisi doonnaa kiniisad maantana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhisnay kiniisaddii aan in badan ku hamin jirnay waxaan idinka codsanayaa in axadda soo socota aad kiniisadda imaataan oo qof weliba uu saaxiibkiisa keeno si aan soomaaliya ugu dhabayno yogleelidda kiniisad weyn waxaa suuragal ah in joogitaankeenna soomaaliya ay tahay kala duwanaansho loo baahan yahay si dalka nabad looga helo
Never know, we might be the diversity that is needed to bring peace here. Amen.
sawirkan idiin muuqanaya waa baadiriga daniel masiga oo la taagan qaar ka mida baadiriyaasha afrikaanta ee ku sugan xerada xalane waxaa garabkiisa midig taagan baadiriga amerikaanka ah ee lagu magacaabo jordi harris oo gacanta ku haysta baybalka muxarafka ah ee nasaarada
caawa waxaan casharkeenna baybalka ku soo dhowaynayaa baadari daniyel inuu duco inoogu furfuro
iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya waxa ay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada iyo nabadaynta dalka waxay ciidamada midowda afrika maalinba maalinta xigta muujinayeen ujeedooyinkooda dhabta ah ee ay dalka ugu soo duleen taas oo ah inay bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed diintooda ka bedelaan waxayna ciidamadan saliibiyiinta ah wacad ku mareen inay soomaaliya la mid noqoto dowladaha afrikaanta ee ku soo duulay oo kale kuwaas oo masiixiyiintu ay magac iyo maamuusba ku dhexaystaan
haddii aan rabno inaan soomaaliya nabad ka dhalinno waxaa lagama maarmaan ah inay kiniisaddu noqotaa midda nabadda dadka gaarsiisa kiniisadda waxaa waajib ku ah inay baahiso nabadda mar haddii shacabka soomaaliyeed aqbalaan nabadda ku salaysan diinta kiristaanka dagaalku wuu istaagi doonaa maxaa yeelay qof kasta oo haysta diinta kiristaanka uma baahna inuu walaalkiisa kale ee kiristaanka ah la dagaalamo haddaba waxaa nagala doonayaa inaan ku dadaalno sidii aan soomaaliya uga dhaqan gelin lahaynay kiniisaddaas haddii aan arrinkaas ku guuldarraysanno ogaada inaan ku guuldarraysannay hadafkii rabbiga in inoo igmaday markii uu dalkan inoo soo dirayey Because if we don't see that church in Somalia, we will not achieve the objective, we will not achieve the assignment that God has given us in this country.
iyagoo ka qalin daaranaya hay-adaha reer galbeedka waxay ciidamada saliibiyiinta tobankii sano ee lasoo dhaafay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan xasaradaha dalka ka taagan iyo saboolnimada si ay ummadda diintooda uga iibsadaan gunooyin yar ama gasiin la quuto waxaana dhowr jeer ciidamadan lagu eedeeyey inay xerooyinka ku faafiyaan diinta kirishtanka iyagoo si gaara u ugaarsanaya dadka ugu nugul bulshada ee musiibooyinka iyo macluushu ragaadisay On behalf of the African Union leadership and the mission leadership, to associate ourselves with the patients during this festive season of Christmas.
aniga oo matalaya hoggaanka midowda afrika iyo howlgalka amisom waxaan bishan krismaska soo booqannay bukaanka waxaana u imaannay inaan guddoonsiinno hadiyado isla markaasna xaalkooda ka waraysanno We've managed to put together a few items to deliver to the patients and speak to them.
waxay boor isku qariyaanba sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii waxay gaalada afrikaanta shaaca ka qaadeen inay samaysteen hay-ad lagu magacaabo christian leaders fellowship oo loogu talagalay gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed iyadoo loo marayo qaybinta gargaar samafal sida ku xusan bogga ay internetka ku leeyihiin christian leaders fellowship waa koox ka kooban hogaamiyayaal masiixi ah oo ka shaqeeya caasimadda soomaaliya ee muqdisho gaar ahaan qadka cagaaran oo ay ula jeedaan xayndaabka xerada xalane iyagoo sii faahfaahinaya ujeedka ay soomaaliya u joogaan waxay yidhaahdeen kaalmooyinka aan fidinno waxay naga caawiyaan inaan xiriir wanaagsan la yeelanno dadka si aan u kasbanno kalsoonnida bulshada una helno fursad aan soomaalida kula wadaagno dhambaalka ciise masiix ee xambaarsan rajada iyo nolosha wanaagsan For us to resolve the contradictions in Somalia, we must win the hearts and minds of the population by transforming.
haddii aan rabno inaan xal waara u helno xasaradaha ka jira soomaaliya waa inaan kasbannaa qulubta iyo maskaxda soomaalida oo aan ka beddelnaa caqiidada ay hadda aaminsan yihiin una soo weecinnaa qaabfakarka aan doonayno gaar ahaan dhanka caqiidada iyo aragtida dowladnimada We must win the hearts and minds of the population by transforming them from the current mixture of mindsets to that that the one we want in terms of ideology and in terms of rallying them for uh, a united effort for nation building.
wadiiqooyinka ay ciidamada kufaarta afrikaanta u maraan soo dumidda bulshada waxaa sidoo kale ka mid ah ballanqaadyada dhalanteedka ah ee isugu jira maal iyo mansab intaba kuwaas oo lagu kasbanayo dhallinyarada looguna abuurayo rajo iyo yedidiilo ah in haddii ay qaataan diinta kirishtanka loo dhoofinayo dalka dibaddiisa halkaas oo ay ka helayaan nolol wanaagsan waxbarasho heer sare ah iyo fursado shaqo
waxaan ka shaqayn jiray dukaanka dukaanku yaala jaamacadda ay degan yihiin ciidamada burundi markaas maalin aanoo ka shaqaynaa oo shaqadeeda ku guda jira ayaa waxaa ii yimid nin baadari ah oo degan oo oo ja- oo ciidanka ka tirsan marka waan sheekaysanaysaa u sheekaysanayn marka wuxuu igu yiri- wuxuu igu soo qaaday hadal ku saabsan diimaha marka wuxuu yidhi niyow diinta islaamku ma fiicna waad arkay waddamada ay degan yihiin muslimiinta ayakaa isdilaa meel kasta hadda ciraaq oo kale fiiri falastiin fiiri maxaa fiirisaa bashi afghanistan fiiri ayakiyaa isku isku mashquulsan oo isdilaaya waxaad fiirisaan waddamada maraykanka fiiri waxaa degan kiristaan askale waa nabad jumbuuro fiiri meel kasta waa waa- waa nabad waddamada muslimiintana ayakiyaa isdilaaya marka diinta islaamka ma fiicna marka waxaa yidhi maxaad iga rabtaa haddeer wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa inaad noqoto kiristaan haddaad kiristaan noqotana waxaan kuu ballan qaadaa inaad noqoto wiilka ilaahay ee soomaaliya kiniisad kiniisad ayaan do- aan rabnaa inaan ka dhisano meesha kiniisadooyin ka dhisno marka waxaan kuu ballan qaadaa inaad noqon doonto baadariga kiniisadda meesha laga dhisi doono inaad baadari u noqoto oo yacni aada wiilka ilaahay ka noqoto meeshaas bujumbuurana waxaan kaaga dhisaynaa guri weyn iyo gabar aan ku siinaynaa ilmaha dhali doontana annagaa kuu kafaalo qaadayna cuntadooda wax kasta annagaa kuu kafaalo qaadayna wuu iga tegay maalintaas markuu iga tegay subaxdii kale wuu ii yimid soo baybalooda baybalka ii geeriyooday waa waa ii fahmay waa ii ammaanay baybalkii ii ammaanay waa iga tegay maalintii labaad maalintii saddexaad u yimid warqadu wuxuu yidhi niya waxaan ku rajeynaa inaad noqoto wiilka ilaahay ee soomaaliya waxaan ku rajeynaa eh, nasiib wanaagsan waad mahadsan tahay ilaa haddana wuu wuu igu boorriyaa wuxuu dhahaa niya waxaad eh, eh, wiil fiicana tahay nin firfircoona tahay marka waxaad kusoo dhawaataa diinta kiristaanka waa diin fiican marka aad gasho waxaad dareemi doontaa nolol wanaagsan iyo raaxo ayaad dareemi doontaa
magacay sheegteen io sheegaan amisom waxay u timid nabad sugid ayay u timid Ee, ee, nabad ilaalin soo saas maahay nabad ilaalin warkaanimayaho ha la yaabina islaamku nabad islaamnimo ku dhisan buu rabaa iyaguna nabad gaalnimo ku dhisan bay rabaan nabad gaalnimo ku dhisan oo masaajidii iyo kiniisadii laisku dhex daro oo ilaahay hadduu kuu royi kitaabka ilaahay aan rab lagu maamulaynin oo kiniisadda la galo
dagaaladii taxanaha ahaa ee ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhigyada ciidamada afrikaanta ayaa iyagana shaaca ka qaaday xogo muhiim ah oo in badan ka qarsoonaa shacabka soomaaliyeed kadib markii ay mujaahidiintu weeraro ku gacsheen xerooyinka cadowga allah waxay gacanta ku dhigeen dukumentiyo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay gaaraysiinta ay ciidamada kufaarta afrikaanta ka wadaan dalka waxayna mujaahidiintu saldhigyadii ay la wareegeen ka soo ururiyeen kaartoomo baybal ah iyo kutubo kirishtan ah oo ku tarjuman luuqadda soomaaliga kuwaas oo loogu talagalay in lagu qaybiyo gobollada iyo tuulooyinka dalka intaas waxaa sii dheer in saliibiyiinta afrikaanta gaar ahaan ciidamada kenya ay xuduud beenaadka soomaaliya ka furteen jaamacado kirishtan ah oo lagu diyaariyo askarta iyo baadariyaal loo igmaday in ay gaalnimadooda ku dhex faafiyaan reer miyiga iyo tuulooyinka ku tirsan gobolka n f d ee kenya
I'm Kennedy Mwangi Musioka, chaplain from Dadab in uh, Garissa County.
magacaygu waa kennedi mwingi mushoka waxaana ahay baadari ka howlgala dadaab oo ka tirsan degmada gaarisa marka ugu horaysa waxaana rabayga uga maxad celinayaa kulliyadda baybalka ee riima ka hor intii aanan ku biirin jaamicadda riima si fiican uma sharxi karin baybalka iyo siyaabaha kala duwan ee loo faafiyo diinta kiristaanka laakiin markii aan ka soo qalinjabiyey kulliyadda riima oo aan kiniisadayda ka hergeliyey waxyaabaha aan halkaas ka soo bartay waxaan arkay isbeddel weyn xagga tirada dadka ku soo biiraya kiniisadayda waxaana si laba jibaarmay dadka qaadanaya diinta kiristaanka ee kiniisadayda imaanaya waana arrin aan uga mahad celinayo kulliyadda baybalka ee riima The church has really uh, multiplied times two the number. So I thank God for the Rema.
We could not imagine a Bible college coming Penteri and minister of the Somalis people. I'm not afraid now to preach anywhere.
maanta ka hor suuragal ma ahayn in baadariyaal kirishtan ah ay baybalka ku dhex faafiyaan deegaanada soomaalida run ahaantii waxaan ka qaadnay dhiiranaan hadda kama cabsi qabo inaan meel waliba gaarsiiyo baybalka iyo diinta kirishtanka xitaa haddii ay yihiin kuwo aan luqaddooda fahmaynin baadariyaal waaweyn oo kirishtan ah xitaa ma awoodin inay soomaaliya tagaan laakiin aniga waan ku guulaystay waana ku dhiiraday xitaa haddii aan gaadiid waayo oo gudaha soomaaliya ii geeya waxaan diyaar u ahay inaan lug ku tago kulliyadda baybalka ee aan ka tirsanahay ayaa tagtay gudaha soomaaliya gaar ahaan tuulooyinka xuduudka ku teedsan waxaana jirtay halis weyn oo nooga imaanaysay kooxda xagjirka ah ee al-shabaab ee diidan in dad ajnabi ah ay ka dhex shaqeeyaan soomaalida And Somalis, uh, there's uh, Al Shabaabs, whatever, terrorists. They did one, especially somebody from America.
kadib dhowr iyo toban sano oo ay mujaahidiintu ka digayeen halistan ku suufood leh ummadda soomaaliyeed iyo dhibaatada ka dhalan karta haddii aan laga hortagin ciidamada saliibiyiinta ee xoogga ku jooga dalka wuxuu maanta dalku marayaa heer ay madaxda saliibiyiinta ah ku dhiiradaan inay sheegtaan baddeenna iyo berrigeenna ayna soomaaliya ku tilmaamaan inay tahay dal kirishtan ah oo ay muslimiintu marti iyo magan oo keliya ku yihiin When we had these people in Mogadishu, markii aan maqalnay shacabka muqdisho ku nool oo noogu yeeraya kufaar waxaan ku idhi waa sax waxaan nahay kufaar dhulkana annaga ayaa iska leh halkani waa afrika haddii aadan rabin in aad nala noolaato waxaad aadaan bakistaan ama meelahaas kale ee islaamka aad ka timaadeen We are kafiri. When, when they said we are kafiri, we said, okay, if we are, we are kafiri, this is our land, this is Africa. If you don't want to live with us, go back to Pakistan, to those places where you come from.
አሁን መቋደሾ ሲከፈት ማን ነው ሄዶ የሚሰራው? ታዲያ ምን ክልል ያስፈልጋችኋል? መስራት ነው እንጀዳችሁ።
waa inaad ka gudubtaan halkan soke ee aad ka fakaraysaan annagu waxaan doonaynaa marka aan muqdisho furanno in aad halkaas ka soo shaqaysaan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axadda guryihiinna ku soo noqotaan annagu halkaas ayaannu ka fakaraynaa adinkuna meelo soke ayaad ka fakaraysaan The Somalia shall not take an inch of our nation, of our territorial waters. And declare prophetically, Somalia on this one, you are paralyzed, you are crippled, you are broken into pieces. And declare, you shall not prevail. In the mighty name of Jesus Christ.
soomaaliya kama yeeli doono inay qaadato hal taako oo ka mida baddeenna ama berigeenna anigoo ah baadari kirishtaan ah kuna hadlaya afka diinta kirishtaanka waxaan halkan ka caddaynayaa in soomaaliya ay jab iyo hoog dhexlayso lagana adkaan doono waxaan ballan qaadayaa anigoo cuskanaya magaca ciise masiix in khayraadka kenya qofna la siin doonin In the mighty name of Jesus Christ.
nimankii isbaysiga saliibiga ah ee yuusom loo bixiyey innagu mujaahidiin haddaan nahay maxay ogaayeen hadafka ay leeyihiin oo ah inay nasaarada iyo kiristanka faafiyaan soo mahayn laakiin dadkaa loo qarinayo falilahi alxamdu maanta markay jabkii soo baxay murtadiinta ay jabeen gaaladina ay arkeen hadafkoodii inuu meel cilaya waxay bilaabeen si deg dega in waxaa weeye ay hadafkoodii u u hirgeliyaan in shawaariic ay la soo istaagaan baybalka waxaa weeye in saliibkii bannaanka la soo istaajiyo dadaalina ay ku bixiyaan sidii ujeeddada dhabtaaheeday ay waddanka u yimideen oo ahay faafinta kiristaanka inay bannaanka soo dhigtaan si cad weliba aan gabasho lahayn waxaa ku filan dadka waxay dadku wada arkeen baraha bulshadan la dhigay soo dhigaan gaalada weliba muuqaallo tusinaya ciidamada saliibiyiinta uganda ee soo weeraray magaalada beriire oo wata saliibka iyagoo muujinaya in dagaalkoodu yahay mid saliibi ah baalka iga wata saliib kor u wada markay dagaalka berir hadda ku soo qaadayeen saliibkay soo qaateen caadi marka waa muujisteen koray u haystaan maxay caddaynayaan marka dagaalkoodu inuu yahay dagaal saliibiya inuu yahay taliyaha ciidamada uganda ayaa asaguna bartiisa wuxuu soo dhigay inay ciidamadiisu dagaal uga jiraan soomaaliya ayna difaacayaan baybalka iyo maxaa laha wuxuu yidhi islaabta ama kiristanka oo ilaahooda u yaqaanaan yuweyni musafirna maxaa ogeyday hor muxuu yidhi wuxuu yidhi waxay nagu eeday inaan kufaarnahay wuxuu yidhi hah kufaar waan nahay dhulkaasa soomaaliyana waa dhulkee dhulkii kufaarta waa yidhi annagaaba iska laba We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we went to Somalia, th- these idiots, these idiots were calling us kafiri.
markii aan tagnay soomaaliya islaamiyiinta waan ka adkaannay waxayna noogu yeeri jireen kufaar waana sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta waa dhulka kirishtaanka Is it the land of the kafiris, the, the land of those Christians?
على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر siraaca maanta ka taagan bariga afrika ama geeska afrika waa siraac diineed ma ahan siraac qowmiyadeed ama dad soomaaliyeed ku socdo ma aha waa siraac la rabo in muslimiinta si xooga loogu muquuniyo lagu qasbo waddanka etoobiya haddaa fiirisid dadka ugu badan waa muslimiinta dhulka ugu weyna waxa degan waa muslimiinta haddana in yar oo kirishtaan ah ayaa mar walba xukunto oo haysato waddanka tanzaniya aqliyabada iyo dadka u badan ahaa jireen dad muslimiin ah laakiin sidii loo ubadkooda loo gaalaysiinayey maanta muslimiintii tanzaniya waxay ku noqdeen aqaliyaday ka noqdeen haddaa fiirisid goob waddankan kenya ee nagu dhegan gaar ahaan gobolkan muslimiinta leeyihiin ee laamu gaar ahaan magaalada embakatoni waxaa la yidhaahdaa boqol sano ka hor waxaa ku yiilay hal kiniisadood maantana waxaa ku yaala boqol kiniisadood iyo hal masaajid waa dareemi kartaa marka sida dadka muslimiinta ahaa looga saaray meesha waddanka eritrea iska daa warkiisa dadkii xoreeyey ee etoobiya ka gooyey ee jabhadda ku noqday muslimiintai ahayn maantana waa aqaliyaad jabuuti warkeeda daa waa saldhigga dowladaha kirishtaanka ku waaweyn oon iskuu tageen mashaariicda dhan ee kirishtaanmeynta iyo kulli saldhigooda meesha laga soo abaabulo oo waddan walba bays uu ku leeyahay oo ay awood ku leeyihiin waa jabuuti saas daraaddeed wax loo baahan yahay dadku inay fahmaan dagaalka iyo siraaca ka socda bariga africa waa siraac u dhaxeeya qur-aanka kariimka ah iyo baybalka beenta ah
inkastoo huwanta saliibiyiinta ah ee isugu habarwacday duulaanka soomaaliya ay ka siman yihiin dagaalkooda ka dhanka ah diinta islaamka haddana waxaa jira dowlado si gaara ugu tilmaaman nacaybka gaamuray ee ay u qabaan ummadda muslimka ah waxaana hormuud ka ah dowladahaasi dowladda saliibiga ee etoobiya جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود
Uh, Jonathan asks, can you tell us about any Ethiopian workers now going to other countries spreading the gospel?
jonathan oo ka mid ah daawadayaasheenna oo internetka nagala socda wuxuu ku weydiinayaa ma jiraan dad itoobiyaan ah oo dowlado kale ka wada howlo diin faafineed Yes, in fact, our team haa way jiraan kiniisaddeenna waxay tababartay afar iyo labaatan baadari waxaana hadda ku haminaynaa inaan boqolaal baadariyaal tababarno kadibna aan u dirno dowladaha dariskana la ah جاء الصليب بعده وعتاده Uh, Ethiopia, uh, as I told you now, have been receiving missionaries from for, for like hundreds of years.
boqolaalkii sane ee lasoo dhaafay etoobiya waxay martigelin jirtay diinfaafiyaal kirishtaan ah laakiin maanta waxaa farxad ii ah in etoobiya iyadu tahay midda diinfidayaal u diraysa dalal kale Can you name the neighboring nations to give a context to people who are listening?
waxaad noo sheegtaa waa kuwee dalalka itoobiya ku xiran oo aad gaarsiiseen diinta kirishtanka si ay dadkana daawanaya u fahmaan The neighboring country that the first, the first one that we are focusing is Somalia. Okay.
dowladaha dariska ugu muhiimsan ee aan hadda xoogga saarayno inaan diinta kirishtaanka gaarsiinno waa dalka soomaaliya oo ka mid ah dowladaha geeska afrika ee ay colaadaha ragaadiyeen waxaana ku soo xigtaa dowladda jabuuti The neighboring country that the first, the first one that we are focusing is Somalia. Okay. Yeah, one of the hostile regions on the, the Horn of Africa. Okay. And Djibouti.
جاء الصليب صراع أنا الله لك أنا إثيوبيا أنا قدحي وصراع دينات قبل كل شيء واحد دون تبدي صراع دم أصول شيء صراحة كاسكو أرطة أحقاد استعمارية وأطماع دي أحقاد دينية وأطماع اقتصادية بيقالوا اللي شفتها حقدي diimeed dee kaniisaddu la joogta dalkayga iyo tamac dunawi ah oo in ay ka faa'iidaystaana eh, hantidayda iyo mawaaridayda dhaqaale ilahayga dhaqaale inay qaataan جاء الصليب بعده وعتاده dhulballaarsiga etoobiya iyo damaceeda ah inay gidiga soomaaliyeed ku abuurto aqaliyad xabashi ah ayaa maanta dalka baylah uga dhigay in la qabsado isirkii ummaddana la tirtiro waxayna arrintaas halis gelisay jiritaanka jiilka soo kacaya iyo in mustaqbalka dhow soomaaliya ay la wareegaan macatablayda xabashida ayna noqoto kelinka leexaad ee etoobiya sidaba ka dhacday soomaali galbeed oo ay maanta gebi ahaanba la wareegeen nasaarada xabashida
maanta waxaan ku sugannahay magaalada jegjiga oo aan u dabaaldegayno ciidda krismaska
maxaa keenay sababtu maxay tahay ay ugu soo qulqulayaan deegaankeenna horta innagu hal innaga dhallinyaradeenni kii ka baxaa deegaankeenna waa inuu badda ku dhinto oo uu magafa gacanta u galo iyaga kii soo qulqulaa ma- yurubtoodu waa jigjige iyo qabridaar iyo goday iyo dhagax buur weeye qoomiyadinkale etoobiya way kusoo guureen meesha magaalada hadda dadka haysta inta u badan waa qoomiyadaha kale ma dul qaadan karaynaa in ay amxaara oo maanta jigjiga laba boqoloo kun intay u soo baxday gabdhihii qaawanaa ee amxaarada ahay gabdhaheenna xijaabnaa ay waddooyinka ku baadhayaan bannaanbaxyada ay samaynayaan heerka uu yahay waxay gaadheen waddooyinka dadka shacabka inay masaajidii ku tukan waayaan bal eeg waxaa sharafteenni baa man meel kaga barya aan baryayna maanta amxaar inayna gabdhaheenni baadhin waddooyinka marhaya laakiin dadkeenna waxaa mushkilada meesha taalla ee aan ilaa hadda xal u laanahaynu ka leenahay dadkeenna waxaynu ogolaanay kiniisada in laynaga dhex samaysto in layna dhex deganaado in maalmay naga dhex ciidaan inay soo baxaan kadibna aynu idhaahno ma jirtaan maalinta ay dabaaldegayaan way jiraan oo magaalooyinka inaga xidhaan maalinta la yidhahdo waxbaa laga hadlayaan waxaan leenahay ma jirto innagu waan ku adkaysanaynaa qodobkeeda sii sheegna laakiin runta marka la aadadee dee xabashw- xabash weyna dhex degan tahay xabasho kale maaha waa amxaaro midna waan doonaya inaan kuu sheego waxaa jira qorshe amxaaradu ay ku talagelayso qorshaha amxaaradu ay ku talagelayso waxa weeye deegaanadii kale waa laga wada eriyey kiristaankana ad aragta maarata oromadu oromadu iyadaa isu kiristaana ya Isi- qolo kastoo etoobiya iyadaa isu kiristaana kiristaanka dominicka ku haysta amxaarada ah way iska soo wada eriyeen laakiin waa kiristaan innagu laakiin dee kiristaanka inanu kiristaan mahay kiristaan mahaysanno amxaar marka maxay doonaysaa waxay doonaysaa inay kiristaannimo ku yimaadaan واليوم يبدأ جولة محمومة gobolka soomaali galbeed ka sokow ololaha xabashida itoobiya ay dalka uga abuurayso aqaliyad kirishtan ah ayaa si xawli ah uga socda magaalooyinka kale ee soomaaliya dhismaha kiniisadaha ayaana guul iyo farxad aanan la soo koobi karin u ahaa cadowga soo jireenka ah ee macatablayda itoobiya iyagoo si diiran u soo dhoweeyey tallaabooyinka ay qaadayaan maamulada riddada ah ee soomaaliya ee lagu maamuusayo dadka kirishtanka ah intii lagu guda jiray dayactirka kiniisadda hargeysa wuxuu sarkaalka itoobiyaanka ah ee lagu magacaabo jenaraal gabre bartiisa ku soo qoray fariin uu ugu hambalyaynayo maamulka somalilan wuxuuna yidhi waad mahadsantihiin somalilan dhowaan ayaa la aqoonsan doonaa kiniisad katoolig ah ayaa dib looga furay magaalada hargeysa ee soomaaliya waana kiniisadda keliya ee kaatooligu ku leeyihiin dalkan afrikaanka ah furitaankeedu wuxuu baal cusub u furay jaaliyadda kirishtaanka ah ee ku sugan dalkan ay dagaaladu ragaadiyeen waana bilowga safar dheer oo soomaalida kirishtaanka ah xor ugu noqonayaan diintooda waxaan sidoo kale dhiirigelinayaa maamul goboleedyada kale ee soomaaliyeed in ay ku daydaan somalilan si qof kasta uu xor ugu noqdo inuu ilaahiisa caabudo baqdin la'aan waa fitan hortii in kiniisadii hore lagu cibaadaysto wax allaale wixii kiristaan geeska afrika joogan hadday yimaadaan miyaa loo diidaya boobabkooda iyo culimadooda yimaadaan daasadoodii durbaradooda garaacdaan waa de may loo diidi maayo ila kiniisadii meesha kuleeyihiin waxa weeyaan waa fitan horteed جاء الصليب بعده وعتاده heshiiskii xaqdarrada ahaa ee nasaarada xabashida loogu saxiixay xeebaha zeyla ayaa isagana ahaa shirqool kale oo lagu fermaynayo in kiniisadda ortodoqiska itoobiya garaangal ku yeelato geyiga soomaaliyeed heshiiskii abiy axmed iyo muuse biixi kadibna waxaa durbaba soo ifbaxay hadalhayn ku saabsan in la qorshaynayo in gobolka awda laga furo kiniisad ortodokis ah dad kiniisad ka socda ay yihiinoo zaylac yidhaahdaan kiniisad baannu muxuu ahaa markii ugu horraysay taariikhda aannu muxuu ahaa ka samaynaynaa kiniisad waddankii soo degasa dhul loo cabbirayo siddeed ee maxaanku dhahaa boqol iyo labaatan milyan oo dersnala ah oo maaragtaa qaabka ay ku soo gelayaan dhulkaagii aan kula yeesho weeye جاء الصليب بعده وعتاده
iyadoo markii horeba loo taag la'aa tirada macatableyda xabashida ee dalka soo galaya ayaa dhismaha kiniisadaha hargeysa iyo xamar mar kale ku dhiirigelisay kirishtanka itoobiya in ay dalka ku soo qulqulaan እንደምታየኝ እንግዲህ በርበራ ወደብ ላይ ነው ያለሁት። አይቼ አላቅም መቼም እንደዚህ አይነት ዋ
አሁን እዚህ ጋር ነው መርከቧ የምታሽገው።
xeeladaha ay gaalada u adeegsadaan dalkan soomaaliyeed inay ku dhex talaalaan aqaliyad kirishtaan ah xeeladahaas aaday u fara badan yihiin waxaa ka mid ah inay hay-ada loo soo diraan waxaa ka mid ah inay adeegsadaan tacliin ama waxbarasho waxaa ka mid noqon karta inay dadka ku kasbadaan dhaqaale waxaa kaloo ka mid noqon karto inay baraha bulshadaba dadka ka ugaartaan intaasba waa xeelado ujeeddada laga leeyahay ay tahay dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah in diintooda looga saaro waxaa intaas ka sii muhiimsan oo loo baahan yahay inay ummadda ku baraarugaan qulqulka kirishtaanka kenyaatiga iyo etoobiyaanka ay dalka ku soo yaacayaan ee magaalooyinka ay soomaaliyeed ay usoo shaqo doonanayaan arrintaas waxay qeyb weyn oo muhiima ka tahay in dalkan lagu dhex tallaalo aqaliyad kirishtaan ah matalan etoobiyaankan way naga tiro badan yihiin hadday nagu dhex tarmaanne waxay keeni kartaa inay ku doodaan degaan inay yeeshaan qofka hadduu degaan kugu dhex yeeshane wuxuu leeya wuxuu doodi karaa haddana inuu yeesho goob uu ku cibaadaysto markuu goob uu ku cibaadaysto yeeshane de dowladda inuu ka mid noqdo uu dalbanaya intaas markuu isku helo wuxuu leeyahy dadka isma fahmayna maanba ka go-naba waxaa arintaas khatar ugu jira magaalooyinka xuduudaha xigo matalan waa ujeedaan dhobley waxa ka jira waxay culeyskii kenyaati ku hayaan beled xaw kenyaati culeyskii ku haya waa ujeedaan sidaasoo kale haka hadlin xadith walaa xaraj waaye waxaa ka jira boosaasihii hargeysa iyo dhulkaas waxaa suurtagal ah haddaan arrintaas laga hortegin inay keento inay yidhaahdaan war dadka ismaba fahmi karnay aan ka go'no siday uga go'day singabuur oo kale maleysiya uga go'day oo kale inay dhahaan annagana aan go'no arrin la qariibsadana ma ahan waa waxay suurtagal tahay inay dhacaan waxaa mudan marka inaan anaga arrintaas ka fakar العقليات هي عنصر أساسي في الاستراتيجية للاستراتيجية التنصيرية in la abuuro jaaliyado kirishtan ah oo ku nool waddamada muslimiinta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyada tansiirka hababka loo marayana waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqda jaaliyadahaasi waxaana jira tusaalooyin tiro badan oo arrinkan ka marakacaya waxaana ka mid ah warbixinta sannadlaha ah ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo si gaar ah uga hadasha xuquuqda diimeed ee jaaliyadaha ku nool waddamada muslimiinta waxaana aaminsanahay in jaaliyadaha kirishtanka ee asal ahaan ku nool waddamada muslimiinta ama kuwa lagu beeray intuba ay ka qayb qaadanayaan halista ololaha kirishtaamaynta ee ka socda waddamada muslimiinta sababtoo ah jiritaanka jaaliyadaha kirishtanka waxay keenaysaa inay yeeshaan door siyaasi ah ayna codsadaan xuquuqdooda waxayna taasi fududaynaysaa in loo adeegsado faragelinta siyaasadeed ee ay hagayaan dowlado ajnabi ah مدخلا لتدخلات أجنبية واستعمال دولي إقليمي يتجاوز قضية حماية الأقليات وحمية وحماية المعتقدات الدينية ليصبح فعلا البحث على مناطق نفوذ أو كذلك للتأثير في سلوك سياسات الدول المعنية في أزمة موجودة الآن في دول الخليج لا يلتفت لها كثير من الناس وهو أن دول مثل الإمارات مثل الكويت مثل قطر مثل البحرين صار سكانها أقلية إلى جوار الأغلبية الأغلبية هذه ربما في دولة مثل الإمارات تكون غالبية مسيحية أمريكان على أوروبيين waxaa jirto dhibaato weyn oo ka taagan dalalka khaliijka oo aan dad badan ka warqabin taasoo ah in dadka ku nool waddamada imaaraadka kuweyt qatar iyo baxrayn ay haatan dalkooda ku noqdeen kuwa laga tiro badan yahay halka ay ajaaniibta kirishtaanka ah ee ka imaanaya yurub ama maraykanka ay noqdeen aqlabiyad su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay miyay suuragal tahay in ajaaniibtan ay codsadaan inay ka qayb noqdaan siyaasadda dowladahan khaliijka ama inay goonigoosad ku dhawaaqaan هل يمكن المطالبة بأن يكون لهؤلاء حقوق ربما في إدارة الدولة وفي حق تقرير مصيرها جدا يا أحمد وأنا أحذر وأنا أنتهز هذه الفرصة haa aad iyo aad waa sida aad sheegtay waxaana doonayaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan inaan uga digo dadka khaliijka ku nool inay ka feejignaadaan arrinkan si aysan ugu dhicin wixii ku dhacay dalka singabuur oo markii hore ka mid ahaa dalka muslimka ah ee maleysiya markii gumaystaha ingiriisku ogaaday inay dalkaasi isaga hulaylayaan isla markaasina aysan ka maarmi karin masaalixda ay ku lahaayeen waxay bilaabeen in ay maleysiya ku beeraan dad shiinaha laga keenay kuwaas oo ugu dambayntii noqday aqlabiyad waxayna ku dhiirigeliyeen in haddii ay rabaan inay ku dhawaaqaan goonigoosad ay u mari karaan xeerka qaramada midoobay kadib sannadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii waxaa dalka maleysiya imaaday erga ka socota qaramada midoobay waxayna booqasho ku tageen gobolka dadkii shiinaha lagu abuuray waxayna ka sameeyeen afti dadweyne halkaas oo dadkii ka soo jeeday shiinaha ay si aqlabiyad leh ugu codeeyeen inay ka go'aan maleysiya sidaasina ayay dalka singabuur dowlad gaar ah u noqotay sannadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii arrinkaanna waa mid cabsideeda ay ka jirto dalalka khaliijka tusaale ahaan dadka carabta ee asalka waddanka u dhashay waxay maanta magaalada dubay ka noqdeen jaaliyad laga tiro badan yahay sidaa awgeed ma ahan wax lala yaabayo haddii ajaaniibta dubay ku nool ay codsadaan inay gooni u istaagaan maadaama ay yihiin aqlabiyad iyagoo u maraya xeerka qaramada midoobay sidaasina ay dubay ku noqoto dowlad ajinabi ah oo ku dhex taalla dhex bartamaha waddamada carabta sidoo kale waxaa la mid ah halista ka taagan dalka kuweyt iyo dhismaha kiniisadaha ee aadka ugu soo batay waxaana la yaab leh tirada ajaanibta kirishtaanka ee ku nool kuweyt kama badna laba boqol oo qof haddana waxay dalkaasi ku leeyihiin ku dhowaad konton kiniisad taas oo ka dhigan in shantii qofba ay hal kiniisad ka dhexayso أن المسيحيين آه، في الكويت آه، من الحاصلين على الجنسية الكويتية لا يتعدون ع- كعدد يعني 200 آه، شخص و- و- ومع ذلك فهناك في الكويت لا يقل عن 40 أو 35 كنيسة يعني كل خمسة لهم كنيسة
dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadin xataa inay diintooda dalkan ayagoo joogo dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan imaado inuu dalka dago kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadayso laakiin haddii nin kristaan imaado inuu dalka dago kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا haddaba waa tan xaqiiqda dhabta ah ee madaxda riddada sannado badan ku dadaalayeen inay bulshada soomaaliyeed ka daboolaan iyadoo maanta wax ka badan boqol iyo afartan sano laga joogo shirkii baarliin ee kun siddeed boqol afar iyo siddeetankii waxaa geyiga soomaaliyeed weli ka socda hardankii u dhexeeyey ummadda islaamka iyo ummadda macatabka waa loolan ka guda ballaaran dagaal militari oo beratan loogu jiro hanashada quluubta iyo maskaxda ummadda soomaaliyeed waxayna saliibiyiintu dadaal xoogan ku bixinayaan sidii ay ummadda soomaaliyeed uga xayuubin lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda dalkoodana ugu beeraan aqliyad nasaare ah the thing that Somalis need the most right now is people who will believe that they can come to Christ waxa ugu muhiimsan ee ay soomaalida u baahan yihiin waa inay helaan dad ku dhiirada qaadashada diinta ciise masiixa There will be a day when Somalis turn to Jesus.
maalin ayaa imaan doonta oo ay soomaalida qaataan diinta kirishtaanka I'm going to talk about Christmas in Somalia. Amen.
maanta waxaan ka hadli doonaa sida ciidda kirismaska loogu dabaaldegay soomaaliya sida aad og tihiin soomaaliya waa dal muslim ah ama haddii aan si kale hadalka u dhigo waxay ahaan jirtay dal muslim ah ilaa goordhow And if anybody knows anything about Somalia, you know it's a place, it's a Muslim nation, or was a Muslim nation up until this time.
وبشرعكم جهنم موعدا wixii ay isqariyaan ummaddana indhasarcaadiyaan waxaa allaah fadligiis bannaanka u soo baxay kaalinta qarsoon ee ay saliibiyiinta iyo kiniisadaha kirishtanka ku leeyihiin talada dalka waxaana beenoobay mala awaalkii ay iska dhaadhicin jireen madaxda xukuumadda riddada iyo culimmadooda oo ahayd in ciidamada saliibiyiinta ay yihiin kuwo dhexdhexaad ah oo aan xambaarsanayn ujeeddooyin diineed marka een, ciidamada imaanaya een, horta ciidamo calan gaale sida maaha waa ciidamo eh, maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan Soo garanmaysid. marka horta ciidamada la siinayo eh, magac diineed eh, sax maaha that God wants to do something greater in Somalia. He wants to build a church.
rabbigeenna wuxuu inaga doonayaa inaan wax weyn ka qabanno soomaaliya wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad awood leh wuxuu inaga doonayaa inaan soomaaliya ka dhisno kiniisad loodin karta qalcadaha soomaaliya ka dhisan islamarkaasna burburin karta dhufaysyada islaamka To pull down those strongholds. Pull down the stronghold of Islam.
marka een, ciidamada imaanaya een, horta ciidamo calan gaale sida maaha waa ciidamo eh, maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan Soo garanmaysid. marka horta ciidamada la siinayo eh, magac diineed eh, sax maaha If we're going to talk about peace in Somalia, the church should be the one to bring peace.
haddii aan rabno inaan soomaaliya nabad ka dhalinno waxaa lagama maarmaan ah inay kiniisaddu noqotaa midda nabadda dadka gaarsiisa kiniisadda waxaa waajib ku ah inay baahiso nabadda mar haddii shacabka soomaaliyeed aqbalaan nabadda ku salaysan diinta kirishtaanka dagaalku wuu istaagi doonaa maxaa yeelay qof kasta oo haysta diinta kirishtaanka uma baahna inuu walaalkiisa kale ee kirishtaanka ah la dagaalamo haddaba waxaa nagala doonayaa inaan ku dadaalno sidii aan soomaaliya uga dhaqan gelin lahaynay kiniisaddaas haddii aan arrinkaas ku guuldarraysanno ogaada inaan ku guuldarraysannay hadafkii rabbigayn inoo igmaday markii uu dalkan inoo soo dirayey Because if we don't see that church in Somalia, we will not achieve the objective, we will not achieve the assignment that God has given us in this country.
marka ciidamada imaanaya horta ciidamo calan gaala sida maaha waa ciidamo maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan soo garan maysid marka horta ciidamada la siinayo eh, magac diineed eh, sax maaha saan u aaminsanahay Uh, when I just come to Somalia, people say, You're a pastor in Somalia? I said, Oh, yes, I am. And when I go there, we'll have church.
markii ugu horraysay ee aan soomaaliya imaaday dadku way ila yaabi jireen oo waxay dhihi jireen baadari soomaaliya ku sugan miyaa tahay waxaana ugu jawaabi jiray haa baadari ayaan ahay waxaana soomaaliya ka dhisi doonnaa kiniisad maantana aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhisnay kiniisaddii aan in badan ku hamin jirnay waxaan idinka codsanayaa in axadda soo socota aad kiniisadda imaataan oo qof weliba uu saaxiibkiisa keeno si aan soomaaliya ugu dhabayno yagleelidda kiniisad weyn waxaa suuragal ah in joogitaankeenna soomaaliya ay tahay kala duwanaansho loo baahan yahay si dalkan nabad looga helo Please, next time, come with a friend. Let's be a little more. And let's have real church in Somalia. Never know, we might be the diversity that is needed to bring peace.
marka ciidamada imaanaya horta ciidamo calan gaala sida maaha waa ciidamo eh, maxaanku raha magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalan bay sidaan soo garan maysid marka horta ciidamada la siinayo eh, magac diineed eh, sax maaha saan u aaminsanahay
We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we want Somalia, th- these idiots, these idiots we are calling as kafiri.
markii aan tagnay soomaaliya islaamiyiinta waan ka adkaannay waxayna noogu yeeri jireen kufaar waana sax oo kufaar waan nahay laakiin ogow dhulkan waa dhulkeenna waa dhulkii kufaarta waa dhulka kirishtaanka It is the land of the kafiris, it is the land of those Christians.
يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا inkastoo uu allah subxaanahu wa tacaala ummadda soomaaliyeed diintooda ku ilaaliyey haddana weli gaaladu kama aysan quusan inay ummadda ku tallaalaan sunta nasaarada taas oo keenaysa in la isweydiiyo ilaa intee ayay soomaaliya iska sii difaaci doontaa mawjadaha gaalaysiinta iyo daadadka kufriga ee kusoo qulqulaya siina ahaan doontaa dal dadkiisu boqolkiiba boqol muslimiin yihiin According to Joshua Project, which is a US-based um, mission, um, in, in, in US-based mission, um, the Somali Church is one of the fastest-growing churches in the world. Um, it's growing 8.1 percent.
hay-adda joshuwa oo ah hay-ad kirishtaan ah oo maraykan ah daraasad ay samaysay waxay ku sheegtay in kiniisadda soomaaliya ay tahay kiniisadda ugu kobaca weyn dunida marka la fiiriyo dadka ku soo biiraya waxay sheegtay in kiniisadda soomaaliya ay sannad weliba boqolkiiba siddeed ay sare u kacdo annaga haddii aan nahay ururka baybalka soomaalida hadafkeennu waa in tobanka sane ee soo socda soomaaliya laga helo laba boqol iyo konton kun oo masiixiyiin ah waxaan sidoo kale ku haminaynaa inaan geyga soomaaliyeed ka yagleenno laba kun iyo shan boqol oo kiniisadood islamarkaana aan tababarno shan boqol oo baadari oo ku takhasusay faafinta diinta kirishtaanka waana hadaf aan rajaynayno inaan xaqiijinno tobanka sane ee soo socda soomaalidana laga dhex helo laba boqol iyo konton kun oo ruux oo aaminsan diinta kirishtaanka
2,500 um, churches in Somalia among Somali people. We want to train uh, 500 um, evangelists, um, to Somali evangelists to do the work. So in 10 years, we are expecting, the Lord willing, that um, a quarter of a million adult Somalis will, will become followers of Christ.
وبشرعكم جهنم موعدا ummadda soomaaliyeed waa in aysan marnaba ku kadsoomin madaxda hoggaanka u ah maamullada ridada ah ee dalka ka dhisan iskabadaa in ay ka hortagaan hay-adaha kirishtaanka ah iyo ololaha lagu gaalaysiinayo ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed madaxdan iyaga ayaa ah kuwa qalinka ku dugay dayactirka iyo dib u dhiska kiniisadaha gumaystaha waa kuwa fasaxa iyo fursadaha u siiyey ciidamada saliibiyiinta ah in ay dalka ku faafiyaan fisqiga iyo gaalnimada waa kuwa dal iyo dibadba shirarka qarsoodiga ah kula qaata baadiriyaasha kiniisadaha reer galbeedka waana kuwa maanta gacansaarka qarsoodiga ah la leh masiixiyiinta soomaaliyeed ee ridoobay qandaraasna ku qaatay meelmarinta xeerarka loogu gogolxaarayo inay macatablayda kirishtaanka ah ku xididaystaan dalkan muslimka ah So, how difficult then is it for Christians in Somalia? Because you've got, okay, the government telling Christians they're low profile.
wax ma inooga sheegi kartaa dhibaatada ay la kulmaan masiixiyiinta soomaaliya ku sugan inkastoo dowladda soomaaliya ay dadka kirishtaanka kula taliso in diintooda qarsadaan haddana ururka al-shabaab ayaa hadafkeeda ka dhigatay in gebi ahaanba dalka ka sifeeyaan wixii kirishtaan sheeganaya haddaba sidee bay masiixiyiinta soomaaliya ugu nool yihiin duruufahan adag So, how do Christians function within that kind of situation?
Um, right now is a really difficult time um, because of the Al Shabaab Islamic group mainly. Somali Christians now keep a low profile, and the Somali government is not a threat to us at all. Um, but we run ahaantii masiixiyiinta soomaaliya ku sugan waxay ku nool yihiin nolol adag sababtuna waxay tahay halista nooga imaanaysa islaamiyiinta xarakada al-shabaab sidaa darteedna soomaalida masiixiyiinta waxay ku nool yihiin qaab dhuumaalaysi ah inkastoo dowladda soomaaliya aysan nagu haynin wax cadaadis ah haba yaraatee haddana ururada islaamiyiinta iyo ashqaas xambaarsan aragtiyo xagjir ah ayaa halis weyn nagu ah uh, the Islamist groups as well as some radicalized Somali Muslims.
ندوس به على صلبانكم maanta waxaan isku haystaahay waa jiritaanka ummadda soomaaliyeed gaalo waxay naga rataahina waa wixii ugu qaalisnaa oo ahaa diinteen waxaa la rabaa in ummadkeenna in la kiristaameeyo dalkeennii kiniisad laga dhiso dumarkeennii xijaabka laga dhigo dhallinyaradeenni fisqi iyo fuxshi loo horseedo arrintaasina waa arrin uusan aqbali karin qof dambiir diineed leh oo muslima waana arrin aan ku xidhayn ama aan ku qaydnayn xarako iyo ashqaas waa arrin caama oo ummaddoo dhan qusaynaysa guri walbana gelaysa haddaba waxaan ka baaq uga diraynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed sharaxeeda kala duwan hadday tahay culimmadooda hadday tahay waxgaradkooda hadday tahay aqoon-yahankooda hadday tahay waxaa weeye mujaahidiintooda hadday tahay dhallinyaradooda qof waliba meel uu joogaba dal iyo dibadba in af iyo addi looga hor tago kiristaamayntan xawliga ku socota ee maanta dalkeenni lagu wado si kasta oo arrimo badan lagu kala duwan yahay haddana arrintani waa inay noqotaa mid lagu midaysan yahay oo hal meel looga soo wada jeesto xamladan ku socota dalkeenna ee lagu kiristaamaynayo dadkeenna تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشرعكم جهنم موعدا تبت يداك بما سببت محمدا تبت وموعدك الفتوح مجددا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم موعدا يوما ندوس به على صلبانكم نصرا وبشراكم جهنم ugu dambayntii waxaan ummadda muslimka ah leenahay haddii shalay mugdi idinkaga jiray dagaalka ka aloosan dalkeenna iyo ujeedka gaalada ka damacsan tahay maanta waxaad aragtaan xaqiiqada iyo ahdaafta guracan ee ay gaalada dadkeenna iyo dalkeenna la maagan tahay qofkii u malayn jiray dagaalka inuu yahay dagaal al-shabaab lagu beegsanayo ama waxa loogu yeero argagixiso dhegihiinna ayaad ku maqasheen gaalada oo qiranaysa in sababta soomaaliya ay u joogaan tahay mashruuc diin faafineed iyo inay ummadda karishtaameyaan dalkayagana kiniisado ka dhisaan dagaalku waa dagaal diimeed oo aan geed loogu soo gaban laguna doonayo in lagu kirishhtaameeyo carruurteenna iyo jiilka soo kacaya waa dagaal u dhexeeya tawxiidka iyo shirkiga qur'aanka iyo baybalka masjidka iyo kiniisadda muslimiinta iyo mactablayda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaquuti faqaatiluu wliyaa'a ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa haddaba waxaa waajib ku ah qof weliba oo muslim ah inuu safka muslimiinta xoojiyo kaalintiisana ka soo baxo waxay si gaar ah mas-uuliyad u saaran tahay culimmada macallimiinta qur'aanka aqoon-yahanada indheergaradka ummadda inay dadka ku baraarujiyaan xaqiiqada dhabta ah ee ay gaalada dalka ugu soo duuleen iyo kirishtaamaynta qarsoodiga ah ee ay dalka ka wadaan innagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan allah ballan kula galnay inaan difaacno diintiisa xaqa ah af iyo adinna kala hor tagno cid weliba oo horar ku ah diinta ummaddeenna waxaana naf iyo maalba ku bixinaynaa inaan dalka ka saarno gaalada soo duulayaasha ah iyo cid weliba oo garab ku siinaysa kirishtaamaynta bulshadeenna allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku dhegaysateen qaybtii lixaad filimkii ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib waa naga intaas inta aan barnaamij mid kalna mid ah dib markale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu